iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo labaatanaad ee luukos saddaqada carmalku macbudka ku bixisay kor buu u eegay oo wuxuu arkay kuwo hodanka ah oo hadiyadahoodii khasnadda ku ridaya wuxuuna arkay carmal miskiin ah oo meeshaas laba lacag ah oo yar yar ku ridaysa markaasuu yidhi runtii waxaan idinku leeyahay carmalkan miskiinta ah waxay ku ridday wax ka badan wixii ay dhammaan ku rideen waayo kuwaas oo dhan waxoodii badnaa ayay wax kaga rideen hadiyadaha iyaduse miskiinnimadeeda waxay kaga ridday wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan ciise wuxuu sii sheegay dumidda macbudka oo qaar kolkay macbudka ka hadlayeen in dhagaxyo wanaagsan iyo hadiyado lagu qurxiyey wuxuu yidhi waxaa imaanaya maalmo goortii kuwaas aad arkaysaan aan dhagax dhagax kale dushiis lagu duldayn doonin oo aan la dumin doonin balaayooyinka imaanaya markaasay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow goormay waxyaalahannu ahaan doonaan oo calaamaddu maxay ahaan doontaa goortii waxyaalahannu ay dhowaan doonaan markaasuu yidhi iska eega yaan laydiin khiyaanayn waayo qaar badan ayaa magacayga ku imaan doona oo waxay odhan doonaan anigu waxaan ahay isaga iyo wakhtigu waa soo dhowaaday ha raacina oo markaad dagaallo iyo rabshooyin maqashaan ha baqina waayo kolka hore waxyaalahannu waa inay dhacaan laakiin dhammaadku kolkiiba ma aha markaasuu ku yidhi quruunba quruun bay ku kici doontaa boqortooyana boqortooyo waxaa meelo kala duwan ka dhici doona dhulgiriir iyo abaarro iyo cudurro samadana waxaa laga arki doonaa waxyaalo cabsi leh iyo calaamooyin waaweyn waxyaalahan oo dhan hortood gacmahooday idin saari doonaan oo idin silcin doonaan oo idin dhiibi doonaan sunagogyada iyo xabsiyada oo waxaa magacayga aawadiis laydiin horgayn doonaa boqorro iyo taliyayaal waxayna idinku noqon doontaa marag sidaa darteed qalbiyadiinna geliya inaydnaan hore ugu fikirin waxaad ku jawaabi doontaan waayo waxaan idin siin doonaa af iyo xikmad aanay cadaawayaashiinna oo dhammu ka adkaan karin oo aanay ka geshadli karin laakiin idinka waxaa idin gacan gelin doona waalidkiinna iyo walaalihiinna iyo xigaalkiinna iyo saaxiibadiinna qaarkiinnana waa la dili doonaa dadka oo dhan ayaa magacayga aawadiis idin necbaan doona tinna madaxiinna kama lumi doono waa inaad naftiinna ku haysataan dulqaadashadiinna laakiin goortaad aragtaan yeruusaalem oo colol ku wareegsan yihiin markaas ogaada in hallaynteedu dhowdahay markaas kuwa yuhuudiya joogaa buuraha ha u carareen kuwa gudaheeda ku jiraana ha ka baxeen kuwa beeraha joogaana yaanay gelin waayo kuwanu waa maalmo aargudasho in wixii la qoray oo dhammu ay noqdaan laakiin waa u hoog kuwa uurka leh iyo kuwa wakhtigaas ilmo nuujinaya waayo dhulka dhib weyn ayaa ku dhici doonta dadkana cadho waxayna ku dhici doonaan seef afkeeda oo waa la qabsan doonaa oo quruumaha oo dhan la geyn doonaa quruumuhuna yeruusaalem ayay ku tuman doonaan ilaa wakhtiga quruumuhu ka dhammaado wakhtiga dhammaadkiisa calaamooyin ayaa laga arki doonaa qorraxda iyo dayaxa iyo xiddigaha dhulkana waxaa ku jiri doona dhib quruumuhu ka welwelaan guuxa badda iyo hirarka aawadood dadkuna waxay la suuxi doonaan baqdin iyo filasho waxa dunida imaan doona waayo xoogagga cerka ayaa la giriirin doonaa markaasay arki doonaan wiilka aadanaha oo daruur ku imaanaya isagoo leh xoog iyo ammaan weyn laakiin goortii ay waxaasu bilaabaan inay dhacaan kor eega madaxyadiinnana kor u qaada waayo madax furashadiinnu waa dhowdahay soo jeedid baa loo baahan yahay markaasuu masaal kula hadlay bal eega berdaha iyo dhirta oo dhan goortay caleemo bixiyaan waad arkaysaan oo garanaysaan inuu roobku haddaba dhow yahay sidaas oo kale idinkuna goortaad aragtaan waxaas oo dhacaya garta in boqortooyadii ilaah dhowdahay runtii waxaan idinku leeyahay qarniganu ma idlaan doono intaanay wax walba dhicin cirka iyo dhulku waa idlaan doonaan laakiinse hadalladeedu ma idlaan doonaan laakiin iska jira yaan qalbiyadiinnu la cuslaan dhirig badan iyo sakhraannimo iyo kawelwelidda ifkan oo yaan maalintaasu idiin soo kedin sida dabin oo kale waayo sidaas oo kale ayaa ku dhacaysa kulli kuwa dunida oo dhan jooga laakiin wakhti walbaba soo jeeda idinkoo ilaah baryaya inaad xoog yeelataan si aad ugu baxsataan waxaas dhici doona oo dhan oo aad wiilka aadanaha isu hortaagtaan maalin walba ayuu macbudka wax ku bari jiray habeen walbana dibadda ayuu u bixi jiray oo wuxuu bari jiray buurta la odhan jiray buur saytuun dadka oo dhammuna aroortii ayay macbudka ugu imaan jireen inay dhagaystaan